diidmay bidago iditaankii mashaariicdii lahaga wada muddooyinkii muddada laha dhaafay mashaariic socdayba wada taran lahaayeen diidka degman baydhabo ama guurhakaba ama wejid midkasta maarna laga waday maarna waa naqoonti maarna tiktikir dhinaca maarna oo dadkii oo intii la shariyey la raabay maarna hanhansa fadaan in maamulka iskaada naqoonti maarna ee laga fulay dhanka olahan qaaba diidka sharif gaami dhankii kasoo kasagay buu ahaa baabuur isku dhaafa bini aadamka in marnay buu ahaa dhibaatadooda adiga waxaga hadila kahadal diidka manaday bohol wiil oo manaday sheegay oo gudee nagabi dad badan hadda mayba wado oo mayba eed jaamu aho dad badan hadda mayba ganacsadoo yahay saas mayba dadka dhibaat qaben baawarka dhibaat qaben dadka odayaalka waayilid eh dhibaat qaben ciyaalka meeli mara mayba dhibaat qaben laakiin diiga wadada korlaan qaaday mayba jaayka hobada fiir masay mili mili hob salaf dhaafata mili mili mili qadisa sabab mayba ilahay maadisa taas man taas hin maana dhibban meel ka jira ya ya musal solar la tiigi ilaa bootaasin hadda ee la tiigi solar eh magaalo baydhabo gees wado jidlag maryana maybu ah haqeedi mayba male meel kasta oo laama maraay ama meel kasta ama jerib haysay oo muhiim haysay maybu way marsay taasna may walbiinka tartay dhinac amniga maybu ah walbiinka maybu ka tartay dhinaca bulshada socodka hamiinkii oo xaafadooda maybu walbiinka ka tartay ciyaalka tahmiinka arrigaas ahayn laamiga bulshada maybu ka dheedan ka ciyaarayaan yamay buha arigaas may hoog may eedan hooji mar amniga in maar wada dadka may dhiri geliyo in hamiinki dareeran ama in hamiinki habaan ama in hamiinki laakiin meelon salaha dowlad dhigaysan hooyi kor ish ama kor hooyi kor yamay buha ya dhiri geliyo naatooyin may buha nafsiga soo kale motora la kasho jeeray oo busor laalin hal may buha baahidii oo korontada iyo shidaalkii meelka baas 24 hour meelaas oo maana koronto yaalaas oo may buha marka taas man kama hadlagaan dowladda ingiriiska oo maana fankaas biidi eedeedana kama hadlagaan iyo id alaalmaan ee degaanta jeesti mashruucan inuu fuliyo saa u sheegtiyo baydho may buahade olaado fara badan yaa martay dagaalo fara badan fara badan ha martay mashaariic may buaha faanooda fara kama qoltal sheega wa walan kuwiin maan wadooyinka bahaadana wadooyinka hadii la dhisto laamiya la saaro xaqiir may bu dadka mayba moral may buhata eed eed may buha yahnoodaas marka may kamid ata insheega waxyaabaha may kamid ato dadka dhiirigeliyo iyo maybuha ya ya kamid ata lanki laama suurube ilaasorta horumaraasa may masii ka dhiibay in wadanka isku nooda koro waana ka shaqaysa koro maybuha ya ka dhiibay dadka qaxootida aragta nafsasho maybuha o injey mel injey nal oo soloragal injey saabda maybuha eer ka sheega amal hamiinkaas maybu in suurigeliyo shaqaysan maarna shiidasha walaasha maybuha bukeysadan yani waqti dheeri oo qofka ka shaqaysa kor ya maybuha ya ya meelaanka bas marka daidaysan kama nagaan aan walba salwali iyo haani kale insha allah waxaan la meenay idan dhawaayna waqtigan maha insha allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم سعادة جميع الدجمدة جميع القبلة جميع degmada haweenka tiimkii kale barnaamijkan ku shaqeeya iyo ciyaalka iyo guddigii kale oo lagu dadlawadiba sabasan salaam ahaay bacd salaam dad badanka darama faduuqa dadkan ka horreeyay way buu ahaa howlo la qobadi howl muhiima o howl badan oo muhiimana dhibanta hoobana naskaadano wacyiga meel ku jarab uuna isku dhaadhicinana walbamanin gobsmasa marka beledkumadi hor weli teegnaakay boqol soddon boqol soddon habahayan male baalooyinka hore hatana weli laka daray boqol todobaatan isha marka saddex boqol oo baalo oo solar shaqeeya oo shadaaldhiga baar iyago tay ahaana se gudoomiyaha haweenka sheegay hal dambe faylahay laba batriya saaran ku aftiin badan yahaani hore barnaamijkan dawladda u k maqaalada diyaasi way la jarehe baabuur yar oo wiisha eh holleyka talagali in walaaji sabit oo suubiyow eh barnaamijkaasi dabiilaga qobad wali kala jira ligof holley inta oo barow soo lardu walaa cilada hakaba silin dayac tiran oo ama suubiyan marka howlo kale lagu qobadi degmooyinka gobolkan kumid ee sida may lafahay burhakab oo kale waqtigaas jiidasi amniga daraadis laakiin geeg howlo meel fayle marahay iyada meel fayle marahayso jidka baydhowda kasatala tilmaamay nooci saxaay tilmaantiisan taasaa ugu keereen geekana si ay wal dareemeen laakiin sidii la damacsanay mal deerna weli sidii la damacsanay la deertii la fadaay weli ma deerma شاء الله ويرجع لو سين اللي درسيسنا اللي كنت مع صناعي ولا من اللي صار هاي يرجع مركز فنكا سيس دولة يوكي وين تلك اللي بلشدة سيس دولة دي إني ما لقاي يو ديجاش يو كهرماريا سي أذيك يفرض هذا بلشدي ولا كوبسنا لكن مع محمد حسن المامي أو حركة التجارة أو همين شغيسلو فرصة ديريان أترسي دغالة بدن هنسارة dabcan walal in ku dallahay haftiin kasta ku mid hayti inuu qofkaas shaqaysado saacado dheeri eh si mayl lahay nololis inkaaba marka halkaas way mayl ku biyay inuu qofkaas kaar hay ku suug oo ndareero doono kaar ku kaashi wala ka gaadi ndareero doono laakiin dadka kan ndareero inuu shaqaysado shaqadaas family ka noolaysada barnaamijkaas marka kaasna safaliga talagalay intaan wasiirka ka wareejina way rafadayheen lan kasta oo ku qiib dhaaday howladan ciidanka maasiga howl na sugaasiyo howl badan kalena sugaasa inta inta fadhiiday inti nooma qumba wayba howl noo dhexayso wabuuna kulligaan inay surugna inaskaalana wala meel raay arkeeda ugu dabaaqamisada wala soo biifadhi waynagadaasahee meel raay howl lan kale lagu sugo unina noo sugo waan liingobane nagadaas marka hase intii una qobsanay waybu ahaa howlaana guduni waajibkaana guduni intanin dhimanna waynu waa in isla wajahno unu oska duuban hore dareerna intii dab inoo dhiman oo deegaanka celiyoon haniin biiraan kulligaa saasan qabsan iyo rajee duwaha ka dhawaayay wasiirka macalinka iyo gudaha koonfur galbeed gobolka laftiyo walaay ku jara simadaas sifaafahaasan ku hadala badan
bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha gobolka ku-xigeenadiis gudoomiyaha degmada baydhabo gudoomiyaha orodka haweenka degmada baydhabo dhammaan marka sharafka xubiyadda maxaafadu marka hore sal salaame asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii farxada migat inay geesaa ku iib galna may la tahay walaahi maamulka koonfur galbeed goobleed si la sheegay may la tahay maamulkan halsili jari halkaasin isu jari walbadan aboqdo tusaale ahaan wadoon hadda han qaadana geedka aragaysan magaalada hamiinka obaadka dareedka meel la tahay meel mugdee ma aragaas diita wey taas naftee meelas dhiirigeliyaasha macnaha sidii amniga lan subad lah oo meelo mugdaadka qof walbiya ka dhuumada bax laakiin hadda geedka meel la raadaysan sheegada jid walbada marka askiinka aragaas yaalkii banoonka dheelaha dadka meel la raadaysan min garaab salaama socda marka taas naftee faa'iido weyn nololo biniaadamkana meelkiisinta lambar kow biyo iyo koronto inay saarto qofkan taas sabab sahal may buu aan waliis may buu may la raayis bilaa wala walaa kiga oo tul daruuri raashinki waa laakiin qof di korontan haysan ilaahi subhanahu wa ta'ala aydu sheekay ara jalna min ma kulli shay shay kasta ama bin aadam hada nool kasta hada meel la raayis di kan wali tan lama korontii waa mugdalan kana wada qorma la een ummat la raas ilaahi gabragaan meel la raayis nuurni waa wala la ngar may buu qof wala giri afin la haysan walis dareemo hataa usoo aaday nafsiydan sidii hataa wala dareemo aragaas marka runtii maamulka gobolka baay kan degmada iska hirnaantiya suubiyan runtii kama aan kama hanagaan inay sii wadaan dadaalka haddii aan iska hirnaado sana runtii intaan hoolamay gobolsan isku xirka maadaama ay ku bilaawday min her waax meelaraayis xaafad degmo gobolka handareer ilaa iyo heer meelaraayis wasaaradeed saatu boorkan ku qoran meelaraayis meemeel lagu qabday argahaysaan degmada weejid maxkamadihi la dhistay meel argahays xarumihii degmada kashaqeeyay baja la dhistay may kale la dhistay eelalkii oo weejidka yaalan sibisin ama dareertan iyo solar la saaray dadka meel argahays wadaantahay jiri jaray asigii ku naabsada meel argahays holasha iyo dadso meel argahays nadiif ee aan waraab ahaana wala weyn meel argahays wala ku dareer degmadii iyo solar la geliyaan degmada walweyn guura kaba saasoo kale meel la raadaysa insheega wala ku dareer xarunti maamulkan koonfur galbeed meel la raadaysa walbadana ku dareer elboorkii la dhisahay meel la raadaysa madaxtooyadii la dhisahay baarlamaankii xaruntiisa la dhisahay xafiisyadii dowladda dhan la dhisahay markan taas meel wajaasa madan inay meel la raadaysa koonfur galbeed langala lankiyo taageero ku helan inay iska taladan may faday inaan ma hadnayo langala lanki galanka jeysadii meel la raadaysa wadooyinkan la dhisahay meel waxay xafiisyadan dawladda la dhisahay nalalkan soo labkan lacala lanka galankajeysna inamaha nagaan sa meel waxay gudoomiyaha degmada sheeg ururka haweenka bilaawday lagugata dhamaystira lan baahan marka insha allahu iska hata maamulkan isku duubanayo inay isku duubanaada dowlada horla sii wada in sha allahu sanadkan sanadey may rajaana inay may la raayista walqabadkan gudaleeran inayna deernan haddii ilaahay ag eedeedaan ma hasisin runtii intii ha qaban qaabada xafladan iyo meel la raaysa inshaagada ma hadnagaan isku duubanaanan isku duubanaana meel laga deeray priority kowaad may madam amnigu waa meel amni injarna meel la raaysa walba may ka qabado hata degmooyinka la sheegay tuulooyinka waran baahan ini biyo la jeey ini soolarka la jeey ini walkasta la jeey see laga deeray madaanka ini shacabka iyo dawladda iska hirman amniga la hela madaasa meelina meel raaysa developmentka lagu soo biiri karo laakiin meel amni jarma walba may soo biiri karo marka ini kal meel isqabsado adigu meel raayis meel aan iskula jeesado ya ununa horumarkan in meel raayis ku deerana eediyada mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu